waxaan ahay walal aad baad umahadsan tahay arrintaas waa taad u sheegaysa weeye ciidamada jubbaland noocyahooda kala duwan iyo ciidanka dalab qaabsaska ah baa waxay isudeen maalmahanba howlgal dad ballaadhana gacanbaxaynta degmada xagar waxaa gacanta ku haya saacaddan waxaan kula hadlaya waxaan joogaa saldhigga degmada wax iska hormaaba oo ka dhacay ma jiraan way ka baxeen way ka carareen nimankii deegaanadan dumaystay ee haystay waayo macnihii ma hor istaagi karaan ciidamada xilliga howlgal toosa lagu qaado ma hor istaagi karaan way iskaga baxeen marka si nabadgelye ahaan ula wareegnay magaalada guud ahaan magaalada amnigeedana macnihi annaga gacanta ku hayna wax dhibuuna magaalada kama jiro baaritaano macnihii ciidamadu ay wadaan amniga magaalada lagu xaqiijinayaa ilaa hadda socda waxaa sida oo kale macnihii ciidamadu ay howlgalkaa safka diyaarana maanta iyo xalay iyo ay ka fulinayeen meelo kala duwan oon ahayn degmada xagar waxay ciidamadeenu qaasatan xalay meesha la yidhaahdo macnihi deegaanka weelmaarow oo macnihi niman fara badan oo khawaarista macnihi lagu laayay gaadiid iyo hub badanna lagaga furtay waxaa sida oo kale ciidamadu ka howlgaleen goobo hawl ah oo macnihii nimanka khawaaristu ay jabaadahooda ku dhumaanaysanayeen oo dadka dhagasta ugu soo mareegi jireen goobahaas oo macnihii kamid a qalay qalowle naasiriya aagagaas oo dhanna ciidamadu cagtay soo mariyeen maanta howlgal ka qalaareen deegaamadaas oo dhan laga qaaday degmada xagarka si buuxda ammaankeeda ciidamadeenu gacanta ugu hayaan noocyada kala duwan ee ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidanka danab ee kumandoofka marka walaala waa saas walaal macnihii duulaankan macnihii dee duulaan macnihii jubbaland qorshaysay buu ahaa oo nimanka khawaarijta dhagadaagaasha ee dadkan duulaystay macnihi lagaga xoreynayay marka ciidamada jubbaland noocyadooda kala duwan baa howlgalkan fulinaya oo macnihii bilaabay oo qaaday degmadana hadda gacanta ku haya meesha sida tooska macnihii looga soo ruqaansadayna waa degmada degmada ku xigtay asmadow marka hawsha aad weydiiso saas way walaa ma doonayno inaan macnihii aan laga baxo degmada waa sidaa loo xoreeyey ee loo qabtay marka dee wixii qorshe ee dambe ee ay yimaadana dee dowladda iyo madaxda kale dowladda u taalla marka laakiin waxaan kuu sheegayaa ku xaqiijinayaa amniga degmada xagar iyo deegaamada hoostagoo dhan inay ciidankeenu si buuxa gacanta ugu hayaan ammaankeedana macnihii la xaqiijiyey